bismillaahi raxmaan raxiim halkan waa raadiyo dalsan muqdisho soomaaliya kuna soo dhowaada dhegeystayaal qodobada ugu doora unwarkayga subax faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya dagaal culus oo ka dhacay xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wafdi xildhibaano ah oo furmaha hore ee deegaanka nuurdugle gaarsiiyey deeq isugu jirta daawo iyo xoolo nool gudoomiyaha degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe oo si adag uga jawaabay isbaarooyin la sheegay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah guddiga amniga gobolka karkaar ee puntland oo soo saaray amare ah in hubka lagu dhex qaadan karin magaalada qardho dunida inteeda kale wararka saakaan idinkaga heynna waxaa ugu dooroon ugu yaraan toddoba qof oo ku geeriyootay kadib markii uu nin hubaysan rasaas ku furay goob laga dukaamaysto oo ku taala gobolka virjiniya ee dalka maraykanka iyo maxkamadda sare ee dalka maraykanka oo gaartay go'aan ka dhan ah madaxweynihii hore ee dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacan oo wanaagsan waa khamiis taariikhdu ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha oktoobar bisha novembar sanada laba kun labayabaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doroonaa warkayga subax markana kusoo dhawaada qodobadii oo intaasi ka faahfaahsan aan ku biloobay wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayaan in dagaal xoogan oo khasaare ka dhashay oo ka dhacay halkaasi dagaalkaas oo ahaa mid khasaare kala duwan oo ka dhashay wararkii ugu dambeeyey halkaasina ay ka imaana halkaasi ka imaanayana ay soo warinayaan wararka ugu dambeeyey ee ka imaanaya ayaa waxa ay sheegayaan xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe in halkaasi dhaqdhaqaaqi ciidan laga dareemayo xilli gobolkaasi in muddo ah ay ka socdeen howlgallo ka dhan ah al-shabaab ciidanka xoogga dalka oo isgarabsanaya kuwa deegaanka ayaa lasoo sheegayaa inay wadaan abaabul ay kaga gaashaamanayaan suurtagalnimada weeraro xilligan ka yimaada al-shabaab tan ayaana ka dambeysa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maleeshiyaad badan oo kuwa al-shabaab ah ay soo buuxdhaafiyeen aagga xuduudda wararka intaasi waxay ku darayaan in al-shabaab ay sidoo kale maalmihii wararka waxay sidoo kale intaasi ku darayaan in al-shabaab maalmihii ugu dambeeyey ee maleeshiya fara badan ka keeneen gobolada dalka qaarkood si ay ugu xoojiyaan qorshaha ay ku doonayaan inay ku difaacdaan degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya inay ka fayjignaan yihiin iskuday kasta oo al-shabaab damacsan yihiin in ay ugu weeraraan dhulka horay looga saaray al-shabaab ayaa talaadadii weeraray fadhiisimaha ciidamada ku leeyihiin meel ku dhow deegaanka caleer buura leh oo ku dhow xadka labada gobol ciidamada ayaana la sheegay inay dib isaga caabiyeen weerarkaasi ilawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan al-shabaab oo la sheegay inay damacsan yihiin inay isaga tallaabaan jiidka jaayiga ah ee xiriiriya degmada ceelleer iyo deegaanka ceelbaraf oo ka kala tirsan gobolada galgaduud iyo shabeellaha dhexe waana waddo kale oo saddexda gobol isku xirta gudoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xanane ayaa mar sii horeysay waxa uu howlgalka wadada saddexda xagal uu ku qeexay howlgal iska socda ma ahan ee waa howlgal qorsheysan oo ka dhan ah al-shabaab al-shabaab ayaa muddo badan waxaa iyaguna iska cabin ku wadaan ciidanka xoogga dalka iyo dadka deegaanka kuwaasoo dagaal xoogan kula jiro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sabtidii dadka reer hirshabelle ugu baaqay inay guul ka gaaraan dagaalka ay dhulkooda kaga xoreynayaan al-shabaab markan shabeellaha dhexe wafdi xildhibaano ah ayaa furimaha hore ee deegaanka nuurdugle ee gobolka shabeellaha dhexe waxay gaarsiiyeen deeq isugu jirta dawo iyo xolo nool warkan waxaa halkaasi kasoo diray waryahayaga abuukardeex oo holo shaqo u jooga nuurdugle waa mid ka mid a magaalooyinka qadiimka ah ee dhaca gobolka shabeellaha dhexe magaaladan oo ay muddo fog maamulayeen dagaalamayaasha al-shabaab hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka kadib markii ay shabaab kala wareegeen inkastoo xaalada deegaankan ay degan tahay haddana waxaa ka jira dhibaatooyin kale oo la xiriira xagga nolosha si loogu kuurgalo xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan tahay magaaladan iyo xaalada dhabta ah ee ay ku nool yihiin ciidanka dowlada federaalk iyo kuwa deegaanka ee shabaab kala wareegay halkan waxaa booqday mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya xildhibaanadan booqday nuur duglo waxaa kamid ah xildhibaan maxamed ibraahim cali cajiib xildhibaan yaasiin fari iyo sidoo kale xildhibaan xusol shir jaraa-idu ay warbaahinta u qabteen ayay ku sheegeen ujeedka dhabta ah ee socdaalkooda waxaana ay sheegeen inay u kuurgalayaan xaalada dhabta ah ee ay ku sugan yihiin ciidamada dowlada federaalk iyo kuwa deegaanka ee al-shabaab kala wareegay nuur dugle sidoo kale mudanayaashan ayaa ku wareejiyay saraakiisha ciidanka dowladda ee halkaasi ku sugan xoolo nool iyo sidoo kale daawooyin oo ay ugu talagaleen ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka wafti xildhibaana maanta soo gaarna halkan waxaa u soo gaarna oo ugu weynna waxay ahayd in aan la wadaagno damiirkeenna iyo dadnimadeena in waxa ee walaalaheen ee wadaan ama difaaca ee joogaan raalli ka nahay shalayna dadkii fikirkii aragtidii lahay ee soo bilaaba a qayb ka nahay maantana a diyaar u nahay ilaa ay cadowga meel kasta uu uga sugan deegaanada ee bulshaweynta halkan ku sugan ee degto intii laga sifeynayo waxaan hiil iyo hoo diyaar u nahay inaan garabkiina istaagnaa duu ilaah yiraahdo
deeqdan xoolaha wadno waxay ka mid ahayd deeqo isdaba joog ah oo maalmahan bulshada soomaaliyeed qaybeeda kala duwan ay la soo gaarayeen ciidamada xoreynta dalka ee isugu jira kuwa qaranka iyo kuwa deegaanka runtii waxaan aada ugu mahad celinaha haweenka soomaaliyeed oo halkan gargaar cunno bisil iyo mid ceeriina isugu jirta soo gaarsiiyey iyo agabkii ay ku jiifan lahaayeen ciidamada intaba sidoo kale waxaan u mahad celinayaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheekh iyo doctor xuseen maxamuud iyo agaasime cadow iyo doctor guuleed oo iyaguna sameeyey ololo ballaaran oo lagu soo gaarsiinayo halkan agab caafimaad iyo daawo iyo ambalaasyo isbitaal dhammaystiran oo beyskiisu cadala yahay
waxaan ognahay inaan dhulka la soo maray iyo dhulka noo dhiman inta uu leegyahay waxaan rajaynayaa caawa nuurduglaan joognaa inaan wakhti dhow aan gaari doonno inta dhiman inta ka dhiman gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka galguduud iyo gobolka mudug intaba waxaan rajaynayaa dadaalkaas wuu u socdaa meel fiicanuuna maraa waxay aheeda maalmo ka hor xilligii aan ka soo anbabixineynay ciidan isugu jiro ciidamo deegaana iyo kuwa dowladeed magaalada muqdisho ee caasimadda caawana waxaan ku sugannaha nuur dugle waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin waa idinka daba nimiday waan idinla joognaa waxaan rabaa inaan sida ay u sheegeen xildhibaanadii deeqdan geela aan ugu talagalnay difaaca nuur dugle waxaa ka muhiimsan inaanu jeclaysanno inaan idinla qaybsanno duruufaha iyo dhedada iyo dhaxanta inaan idinla qaybsanno waa idinla qaybsan doona waan idinla jiri doonaa ilaa idinkiis waxaan u mahad celinaynaa xildhibaanada qaranka ee maanta halkan u yimid ciidanka dib u xoreynta iyo dadka deegaankan reer nuur dugle ee u diyaargaroobay cadowga inay kaalinta ay ku leeyihiin ayaguna qaataanna oo xildhibaanadaas waa u mahad celinaynaa waxa deeqda ay noo keeneenna waa ka guddoonnay waana ku mahadsan yihiin intaas kadib waxaan rabaa inaan haddana u mahad celiyo saraakiisha iyo ciidamada iyo ciidanka deegaankan iyo dadka reer nuur dugle ee deegaanadan difaaca ugu horeeya ku jira naftooda iyo maalkoona inay bixiyaan u diyaargaroobeyn mar labaad waa u mahad celinayaa waxaan rabaa inaan aniga fariin al-shabaab uma diraayo oo al-shabaab in fariin loo diro waa dhammaatay al-shabaab waa dhintay wakhtigiisuna waa dhammaaday waxa haray in la dilo keliyaha hartay insha allahu tacaala dadkana waa laga qaban doonaa laakiin waxaan rabaa inaan halkan fariin uga diro dadka soomaaliyeed oo u diyaargaroobay inay al-shabaab la diriraan meelaha gobollada qaarkoodna si fiican uga dagaalamay ee cadowga inay dilaan ku howlan waxaan leeyahay meesha aad joogtiinka sii wada cadowguna waa gebagebo dhammaystirow joogaahe qof kastow dhiiggaaga iyo dheeftaada ku bixi waa cibaadee inta hartay intaasna waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u diro abukar dayax warbaahinta dalsan deegaanka nuurdugle gobolka shabeellaha dhexe yahayga abukar dayax ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyay deegaankaasina la socodsiinayay markan gudoomiyaha degmada warshiiqa gobolka shabeellaha dhexe n xasan maxamed axmed ayaa si adag uga jawaabay isbaarooyin la sheegay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka ah muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jirtay hadalheyn badan oo ku aadan in dhibaato loo geysto dadka dalxiis ahaanta u taga degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe oo degmaxeebeed ah waxaana sidoo kale lasoo wareynayay in dadka shacabka ay halkaasi taga dhac iyo dhibaatooyin loo geysto arrintaas waxaa beeniyey gudoomiyaha degmadaasi warshiiq gobolka shabeellaha dhexe xasan maxamed axmed
maalmaha waxaa la isla dhex maraayay arrimo la xiriiro isbaharooyin lasoo dhigay degmada warshiiq amba lagu dhibaateynayo dadkooga dadyooga maraayo nawaaxiga amba wadooyinka maro degmada warshiiq sidaa wada soo nahnay xalay toole waxaa baraha bulshadan ku arkayay qoraal lagu soo qoray iyo waayahan dambe websayada qaar ay soo qoraayeen dadyoog lagu dhacayo wadooyinka warshiiq ee gaadiidliyada mareyso ka maamul ahaan mar walib waxaan u taaganahnay sugada amniga iyo guud ahaanbo meediyihu waxaan rabnaa dadku inay u tabiyaan waxyaalaha quruxda badan leh iyo waxyaalaha fooshxun intaba waa looga baahan yahay inay tabiyaan laakiin waxaan beeninaynaa amba aanan sal iyo raad intaba aana jirin aanan ilaa hadda aanan ku arag waxyaalaha laga sheegayo degmada warshiiq falalka lidka ku ah tuugada soo boodooyda ah amba wadooyinka soo gasho waayahan laga sheegayay xalay toore mare fariin aan ku arkayay mid ka mid a saxafiyiinta soomaaliyeed oo soo dhigay bartiisa gaarka ee facebooka isla markii ciidamada amniga iyo waxaan u dirnay rondooyin ku sugayaan amba ku bacsanayaan waxyaalaha lidka ku ah lasoo dhigay baraha bulshada isla markii waxaan tagnay ilaa tuulooyinka ilaa wadooyinka muhiimka ah wadooyinkii baabuurleyda gaadiidleyda maraysaan wareysanay wax hadda nolo sheegayo lidku amba tuugo soo galayso wadada soo galayso maanan arkin amba noloma sheegin marka waa waxaan beeninaynaa baraha bulshada waxyaala lasla dhex maraayo oo tuugada la xiriirka oo la dhahaayo waxbaa lagu dhacay waxbaa la yeelay waxbaa saana waayahan dambe warshiiq sawadogsan waa dhuldiimeed hal isbaaro amba hal control oo kasoo bilaawato warshiiq ilaa iyo minraagaceela taalo ma jirto degmadu maamulna uma taalo control qaf shacaban uma yaalo marka waxaa codsanayna baraha bulshada waxyaala lasla dhex maraayo oo ay ugu horeeyaan barabugandada oo degmada barabugandada laga fulinayo degmadu waa degmo diimeed degmadu waa degmo dalxiis wax barbalema ma qabto wax lidka ku ah amniga lidka ku ah anigoo maamulka degmada oo wakiilna ka ah bulshadii soomaaliyeed iyo guud ahaanbo dadyooga ku dhaqan warshiiq raalli kana qabmeen raallina kama lihin in dadkii na dhex maraayay oo ilaa iyo waqooyiga sare u socday iyo dowlad goboleedyada dariskana la ah ee ukala gudba u kala gooshayay wadadan weyn oo xiriirisa muqdisho ilaa iyo xaradheer waa la ka horeynaa ilaa iyo waxay gashaa puntland ilaa iyo somaliland ilaa iyo etoobiya ayaa laiskaga kala gooshaa hirshabeelle wadadan dheero warshiiq marto wax hadda ammaanka lid ku ah oo aan ku aragnay amba oo aan dhihi karno dhibaatooyinkaasaa jiro amba waxyaalaas ah jiro maan arag waxaan kaloo ka codsanaynaa gaadiidyada istimcaasha wadadan haddii ay arkaan waxyaala lid ku ah ammaanka la soo xiriiraan maamulka degmada isla markiina waxaan ka qaadi doonaa tilaabo sharciga waafaqsan hadduu alla kala naqo haddii aan la kulanno amba aan maqalno amba ee dhacdabo in waxyaala lid ku ah amniga lagu dhaqaaqo marka waa dad sida gaarka ah dadka oo dadyooga kasoo jeedo deegaanadan iyo guud ahaanba hirshabeelle ee saxafiyiinta ah iyo idaacadaha meediyaha waxaan ka codsanaynaa iyadoona la xaqiijin iyadoona la ogaanin waxyaalaha la sheegaya inaan lagu inaan lagu soo qorin baraha bulshada sida websayada iyo waxyaalaha lamidka ah laga xaqiijiya maamulka degmada iyo dadka deegaanka waa mahadsan tihiin taas waxay iga taha hawaay waa guwaabo konaqshika naga dhexeeya warbaahinta iyo saaxiibka dhawaalaan ahna warbaahinta ayay kow ka tahay ma doonayna marka waxaa waaye in fius nagula raadsado amba oo baraha bulshada laiskusoo dhigoo la dhaho war sheekha waxaas ka dhaceen war sheekha dhul diimeed maamulaa ka jiro golo deegaana waxaa ka jira oo maamula isdoorto waayo guddoomiyaa leedahay gudoomiye ku-xigeen leedahay xogeeya leedahay ciidamo amniyaa ka shaqeeya oo u carbiyeysan u tababaran inay faralkaas lidka ku ay ka hortagaan amba ciddii markaas oo gacanta kula jirto gacan bere ay ku qabtaan marka waxaan leenahay aan iska soo gaarno waxyaalaha aanan barabugaandada ah oo asali raad aan lahayn yaana layskaga xariiqin oo bulshada soomaaliyeed yaa la marxabaabin
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka caalamka ugu yaraan toddoba qof ayaa ku geeriyootay kadib markii uu nin hubeysan rasaas ku furay goob laga dukaamaysto oo ku taala gobolka virginia ee dalka mareykanka weerarkii ugu dambeeyey ee gobolka virginia ee dalka mareykanka ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ku dhowaad todoba qof oo dad gaaraya ay dhibaato ay kasoo gaartay rasaas uu ku furay nin hubeysan kaas oo khasaaraha ugu badan gaarsiiyay dad shacab ah oo ka dukaameysanayay dukaan ku yaala gobolka virginia ee dalka mareykanka mareykanka ayaa inta badan waxaa ka dhaca weerar kala duwan oo qorsheysan oo ay fuliyaan dad hubeysan oo rasaas ama toorey ku hubeysan inta ugu badan khasaaraha wuxuu soo gaaraa dadka shacabka ah ee ku nool gudaha dalkaasi guud ahaan warbixii gudaha daafaha caalamka naga soo gaaray saakay waa nagintaa cid warkayga seega waxay dib kaga baarbaaran karaan baraha internetka oo ku leenahay warkan warkiisa xiginta ku kulmi doono ammaano alla
wararka adla haysa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel